gatartank berka kugal baratna jare bugatartank berka kugal baratna
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hanisnagadoo fayla dhegeystayaal rabadaan kariim mayba markaas gudgala doonay tartanka iibtis lamaad oo markaas tartan kale iyo wadagala doonaan daynuunay oo hadda hakubadeedii isha iyo weliba horseed daynuunay ina diyaariday horseed iniyo tartan kale la gala lamadan haas herti mayba markaas kurajeena tookumida iniyo gudubta finalka tartanka insha allah barnaamijka tartan aqooneedka mayba taabagelyahayna garab walaal iyo raadiya warsamo iskaa labaayang mayba kun iyo kow jeer bang mahadnagaana iskuulka hoose dhexe saree kawaadir oo su-aalo diyaarintii oo habeen walba iyo waa galannoos yahay waana niila garab suganyiin dhinaga su-aalo dhexitaalka mid baan ku mahadnagaana deedo barnaamijka midba kula dhugusidaytana ama kula dareertaana raadiyaha warsan mawjada f m c s iyo dhibislama magaarta s w ga live streamka iyo weliba facebookga pageka hostel life aysan haddaan kula dareertaan su-aalo qoraalyo iyo weliba barnaamijka oo dhegeysi eba kaamirada midbaan mahadnagaya maxamed cabdiraxmaan maleele iyo weliba maxamuud gaabshow dhinaga farsamada barnaamijka guud farsameeyahay xuseen cali nuur cadaani iyo xuseen cali nuur cadaani iyo maxamed salaad maxamed deeqna guddiga garab walaalya ku tirsan stuudiya ayaa hoogan abwaanada barnaamijka uu ku nool iibgaadahay muxsin qaasim qaalib jaakole iyo abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash may bayoonan ku mahadnagaane sida markaas iyo barnaamijka nool ninkula iibgaadahayan iyo weliba sida iyo taageerada fayl iyo u sii hayaan lamada tartamaasa hamiin walba isla tartankan hadda mayba markaasa gorotuur majaro oo abwaanada soo bii doonna markii la kuraaba su-aalo lamada xaafood laka bilaabo doona daynuunay roogta weli mayna rooge tarash oo markii horena an haayi taageeran haayi habadii haddana marlamaalay taageeran eta daynuunay jaakolena isuna mayba taageeran eyaa xaafadda horseed b horseed b oo jaakole e iyo daynuunay b daynuunay b oo isuna tarash an e taageera lama warqadood e iyo b kashal qoranyaan dhiibana oo su-aalo markaasa xaafadda laka bilaabo kashal turjumaasa ina diyaariyaan mar dhow insha allah waraaqoosiyaan dhiibana su-aalona mayba su-aalo tomi afar su-aalo tomintooda su-aal lan shal diyaari lamada tartamayaal e iyo b haye shal qobsadaba abwaan tarash warqada qobsooy jaakole haddii aadna dheegaayta hagal warqada keentaale jaakole haddii aadna dheegaayta hagal warqada keentaale warqada labaadin jaakole jaakole wadnaada dhowra Tuskin argay.
kurkure wadnaada wadn kurkure hay Eh, Tuskin argay.
ma inta ma jaab Safayna akhriyaad ee mee warqada.
ya Warqad safayna fiiraad ma.
ewa maay Ya.
biya kaalase Itusba.
ma jaakole yaalase Ah.
e am fiiriyaas jaakole ngudubas Aya.
ma heye ma
waayahay eh, warqado lamaad waa warqado biig oran su-aalo lamaad yaan dhiyaasa jaakolya aan rajeeya inshi- intii su-aalo lamaad la weydii eh, xaafadda isu taageeradan iyo ee horseed xusni haye su-aalo koowaad mayba iskule tartamayaasha eh, daynuunay xaadiriyo lamada eh, xaafadood halo horseed b Aló, Radio Warzone.
halo daynuunay b
Aló, Radio Warzone.
waayahay halo daynuunay
Aló, Radio Warzone.
Diyaar garooba su'aali koowaad ee tartankii qaybti lamaad oo ka su'aal diini ah wali baan dhiyaasa satan. Sheeg sanadkii la oofsaday Abu Xaniifa hijrihaan. Sheeg sanadkii la oofsaday Abu Xaniifa hijrihaan. Sheeg sanadkii la oofsaday Abu Xaniifa hijrihaan jawaabta siin ku rajaana daynuna insha allah halo daynunay
Aló, Radio Warzone.
jawaabta
Insha Allah, su'aalatii jawaabtay ayay waliba yaanageeda doontee waa boqol iyo kontonkii hijrida kanagaba boqol iyo kontonkii hijrida madokele kanagsadaba boqol iyo kontonkii hijrida mar afara toba kanagsatanga boqol iyo kontonkii hijrida saxiyo qalad guddiga waayahay su-aalii koowaad oo tartanka diini hayti la weydiyey tartamayaasha daynuunay b jawaabta su-aalaasi oo ku biyan waybwa to sax e lama dhibcood daynuunay Ahey! Dayno.
tarash magdaari may Ja, magdaari jaacoli waa haysano Ah, haye jaacoli meelka sheeg waa yahay jaacoligii meelka sheeg meel meelnaga ilaa sheeg isku jaacoli kuwa wakiilkaada leey yah wakiilkaada leey ho usukooy iyo howsan kooyna wakiilkaan ley ha howsukooyan hadan ley tibadeed wala jarta marku atibada yeeli jiraa haye ti lagabadi jaacol lagirobsaa dubidhali Mhm.
ma usma ingedi haye dhibco dhibco dhibco ama dhibcaad dhibcaha bali buaxa daynoonay may baan dhibcada koowaay baa singidhiinay luuley luuley lishiliini maga maskii may ka eguday way baan dhahoyte baydhaw ii buur ii daynoonay iyo xamar yaan dhahoyte maamada daynoonay way ya jidka marahayte Ha, ya ha, Ah, safarka jarte ha.
haye
waayahay dhibcada koowaad lulashilini tan kaleed way bu ahaa kor gaajee doynuna haddana inta jees marku wayba jee buura jee ha haye buur buur buur sanadku mal may jeen Mhm.
niyo man man man ku inte hamar madilan bao inte la mare may meel adalakiinka maga daree jarte buurniyo saas intee buur buuro tarash buulo miya buuro ha buuro tarash buuras ana lay koob degi meedeed kuran kin kuwaya ha miradin kwesi tuwinta horta inta kin koy inkoy jaa warayash amiran koen ha buuro tarash yalla ree may ka diiwan galaysantaa ka diiwan galaysantaa janeeba
janaabada janaabahayka ha Aye.
magamaskii maa ka waday dhedheela ku haysaa haye jey dhibcooyinkeeda waayahay toona buuro tarash halsin dheki ey guur low horseed b halo radio warsa horseedan diyaar garooba su-aali lamaad ee tartanka uu ka dhinin kalan waliba nagadaasa su-aali lamaad oo diin ee waliban dhiyaasa satan sheeg sanadii la oofsaday imaamu shaafici hijirihaanka sheeg sheeg sanadii la oofsaday imaamu shaafici hijirihaan sheeg sanadii la oofsaday imaamu shaafici hijirihaana ka sheeg jawaabtasin ku rajeen insha allah halo horseed halo radio warsa jawaabta jawaabta mayb waa lama lama boqol iyo afartii kan jireed kanagba mar lamaa su-aalaad jawaabteediinu isku dayna mayb waa lama boqol iyo afartii jireed fursad lamaada sansiye ama lama boqol saddexaad iyo afartii jireed sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aashii la weydiiyey xaafadda horseed b jawaabta ay ka bixiyeen waa su- waa jawaab sax aan ahayn sax ah waa jawaab sax ah raalli noqdo
haye lama dhibcood jecelo waayahay waayahay maya islaamka su-aalo ila daadii
ha maya ha ma ma jecelo walan sheegay subax ma jecelo ma islaamka su-aalo ilawadi maayne maya sa Sugaal isbedelkumay dhegeyso.
isbedelkumay Mhm. Mhm. haye dhawaase dhawaase dhawaase jeelo
lama dhigood horseed caadi mae horseed way gorodee dad badanga ka nool dad badanga degan dad badanga ha ku baheeya dhalinyarada horseed do- dagaalkii horseed ee umaudiinkii horseed aqoonyahanadii horseed uu kuyo dhan wada fadhiyaan maadaama iyo fadahayaan iniyo finalka tartanka iyo iska xaadiriyaan uu ku dhan binjiya fadhiyaan horseed isha iyo daynuunayda ha fiiriyayaan tihabooda haddaba tihabooda daynuunaya daynuunay isku jiifada uuka horseeda roogta horseed lamada dhibood may basiinka dhiibeeyaha iyo oo ku kuusan iyo oo ee lahaan shaanishaaneyey lahaan shanleeyey lahaan gabowey lahaan susuurday farxi axmed maxamed qoomaal halhabeen dhiibee halka kala ah hirowna may basiinka dhiibeeya oo siindhikeeya xarunta d m o oo horseed ka taalla lama dabag yaa ku horjeetee maaba maysin ku qaada dabaga kordhiyey haddaba hanoo saara hallo daynunay oo radio warsa su-aali saddexaad ee tartanka uu kan diyaar garooba weliba nagdaasa su-aal juqraafi ee weliban dhiyaasa satan sheeg webiga jubba meelu isbiyo kuku daraw badda mar lamaada kanaga daynuuna ele juqraafiyu sheeg webiga jubba meelu'si biyo kuka daraw badda mar saddexaada kanaga sheeg webiga jubba meelu'si biyo kuka daraw badda jawaabta siinku rajaana daynuuna insha allah hallo daynuunay oo raadiyo warsan jawaabta insha allah su-aala sii jawaabtee iyo weliba yanageeda doontee ha waa goob weyn kanag goob weyn mar kale kanagsoy goob weyn sax iyo qalad guddiga waayahay su-aashii oo ahayd su-aal juqraafi oo la weydiiyey xaafadda daynuuna b jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah laba dhibcood laba dhibaad jecelo waa kan sheege haanu an ildhadeen oo arabta sheedeen wali areenka saase iyo luqoodkula rabay masaajidka jirahan hangalay haye iyo ilma adeera ana haye maduun nimankii la qabtoo la faday askartii oo sacuudiga qabata la faday maduun tukadaangayo haye habaa surmeyna allahu akbar yalla are haye markuu nimanku aragay mudun wamaya naa muhaani dadka u rabaayan yariko haye salaada baali oo la kiriday haa way rakucsiinya dee marka saasdaa rabo haye samac allah yalla are way sajuudi haye madina sajuudi hoy hoy ulun hmm? hor nidaam shaqi ate yareen belief leere askarti duk inta sajuud jiraan ay la karoori هذا مش عيسى هو الجن يا جاكو ترتنك جرنان روري
jaakole
dhibcooyinka dhibcooyinka shakiyaata dhibcooyinka way boohaa dhibcooyinka dhibcada koowaad way baa aan kanagay wadaakey hodhami dheegne malaaya hunduraay calibugay alibugay hunduray adina alibugay alibugay alibugay sacdum hundura hundureys dhammays barnaamijka dhuunsadahay haa hundureys leysida alibugay oogum hunduro haye Mitsi maha tan kale wada singa dhibay Taylor Arwar Ladi Taylor oo maamulaha Arwar Ladi Alnur Haji Hassan kan kale way baa taageerayaashiis kaalmayaashiis hoosjoogayaashiis way ballan he Hassan Fani kan kale wala reer Liban Abaha horta reer arwada araadi dhimin dhibne ha horseedday baka taale arwadan horseedday baka dhegantaa horsaad la fadhay ama adriin jeeyan, jeeyan.
adriin horseedday bosiyaayan horseeda siyaana amaanada amaanada sugaya amaanada sugaya hallo horseed
oo raadiyo warsan horseed dhiga fura su-aali lamaad oo juquraafi ah sinka dararta dhinac kalena ee su-aali afaraad ee tartanka oo ka wali bandhiyaasa satan sheeg meelo uuse ka dhammaado webiga shabeelle mar lamaada kanaga sheeg meelo uuse ka dhammaado webiga shabeelle mar saddexaad horseed dhiga fura sheeg meelo uuse ka dhammaado webiga shabeelle jawaabta siin ku rajeen insha allah hallo horseed hallo raadiyo warsan jawaabta jawaabtamay bu waa dhahay tubaako kanag dhahay tubaako sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aashan oo ahayd su-aashii labaad ee juqraafi islamarkaana la weydiiyey xaafadda horseed b jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah laba dhibcood garaasiya garaasiya horseed caadi ma ee horseed way ku yaabay uu ka horseed aniba siina jaray uu ka weligay inagana taageera xaafad taageera in inagana uu ka aniga fadheeda hamaasada haygaadee jaakol markii odayaasha durunankii odayaasha maanku kii waay والقرد والأوضياش دقوا شمال آلوسي ما يندبنا كذي amehe ame una diyaar garoow galnay una hal sac madon ha afur neeba uu ku dhog neefsanayne lamadan dheelasat iyo habatalay diyaaran hayne uu ka daynunay inuu dhagaa ku tumaana lama ali mis weydiyaasa lamadan dhibcood ma in dhiibeeya horse dadka adiba sheegtay aanuusi dad badan roogaan hawada kiyay uu ka iisma jara ilaa laku sahurda waa dadka hajiyeeda soo soo gafaa adeelkii haysan sahurta tanba laka sahurda lamadan dhibcood ba laka sahurda dhargiyin berey soonka maarmuuka wado hadii ilaahay ah. labada dhibcood dhibcooda koowaad ma in dhiibeeya diinow qomal dhaweydii saasin saare dhaweydii saasin saare may ba badanya faysalow eh, dukaanji siamin market email san dhawi faysalow hadda may laha diino dad aragaas nin kuwer eh, lama isdhibo eh, hal kumid iyo siyaana horseed jeey hadla kalena may basiin dhikeya dukaanka halwada eh, wirow oo markaas kiyaala kiila sabca isla horseed dhayo jidda arag leha maraasan isgoysku ku qaadaasan ani meel dheer masinjiji لكن جاكل بن أوفو بن أوفو أوفو بقى رجل أوفو ما أعرف ده ما دور horseed eh, horseed sidii aba meel la gordowlen dhikee bil oof iyana waay, waay.
way jiray walaajis hallo daynunay
raadiyo warsa daynuna in diyaar garooba su-aali koowaad oo taariikh ee weli bandhiyaasa satan sheeg sanadii la dhisi warshada sokorta ee jowhar mar labaada kanaga sheeg sanadkii la dhisi warshada sokorta ee jowhar mar saddexaada kanaga daynuna dhaga fura sheeg sanadii la dhisi warshada sokorta ee jowhar jawaabta siin ku rajeeyaan insha allah hallo daynunay
raadiyo warsa jawaabta insha allah waa lasoo jawaabtiye iyo waliba yanageedu doonte kun sagaal boqol lixdii lamadii kanag
kun sagaal boqol lixdii lamadii mar kale kanag sadab kun sagaal boqol lixdii labadii fursadda ku faa'iidaysada kanagab kun sagaal boqol lixdii lamadii sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aashan oo ahayd su-aashii shanaad ee tartanka islamarkaasna su-aashii koowaad ee taariikhda ee la weydiiyey xaafadda daynuuna b jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah laba dhibcood ama nibaad daynuna jacaylo way kawarsaday ma isadan anin ila dheerta adigu su-aale macnaha isdaynunay makunoda soo bamay daari kufa mar lamaadka nag mar saddaadka nag mar afraadka nag mar shanaadka nag badideyaa maasha allah dee lakana macnaha ini gifaaso la fiiriye ma gifaayan anin baa kin dadkana noogayaana maroogto tartan hore ha galayana noogayaana maroogto maya man hoogay oo ka hadhow aan tartanka hore ha galay walaaga saasa iyo geedi iyo hayinka lakoyta oo ku shacuurjo saa'ida shacuurjo bakaasan ada hadilay baha galoyta dhahanbaga haytay aan neebsanaay Ama diirasa.
neebsanaay neebsaga maytane wil madhidooni makulahne ba jaakolo meera jarnay bar hore ilaa Jaakolo misaajidka mayn seew- hore mayn.
ilaa misaajidka seew anam dasaako dabar hore meera jarnay jaakolo Ha.
adba ilaa makuudo jaakol meelus marahay seew anina madaasaako bahe ada hadda makuuda makuuda jaakol ma maraayo ha adin awooma maga maraasiyan weel ah boqol boqol raarre maseet adin geerad baan weero sheegay weere weero labjinkaa hegooyare jaakole han hiili lamaad ba hamiin isa dhowya ma aragani adna saga aragaaye adintaas madoowga jaakol meerahoda fadhiyaana lama dhabaad daynunay dhamaad dhibcood way baasiinka dhiibay
biyo dhan adinka dhiibase ad madna sheeke dhamaad dhibcood way baasiinka dhiibay agaasimaha idaacadda wasan ilaa shaq shacab iyo habad siinka dhiibay habad kalwaad baan dhiibay somagay oo farsamada hay mahmuud meelisedeba kurunta samada furmaasta Laakiin- kuwanoo dhiman anisu tag fiiri lama maamuda garoona dhiman Abwaane. soonka bilaawda ilaa hata saasday guraasi kan sidaad waa kasida koyton samadin hirinaasle lazim koro maamada roo bedirsi maamada kaladaan mahmuud i maxamed madan mahmuud ba leeray maxamed akiliyaas boski waayo dhibaad kaloo basinjeeyey en xaajimaad kubatay leer mahmuud kubatay mahmuud adalaaytay Ku hidaal bay- mahmuud shalays ma eh Hmm.
muusukol shalays haye hashinya ya hashin yimya haashin maqaad ko dhanug jaro lafisma ka kan tum isiyad sinijir ada boqol qof iska shaadho waa ku fiile xaajimaad garaashka toornada laguya ku fiile qof xaajimaad garaashka toornada aad nafta biroolka qore aad nafta hobseed way ka qore madag way kin qore lugaa way kin qore Haye, banyaa way kin jey, qore, jey, jey, dhibicda, kulli jey, way kin qore, dhibicda, jey, wiilkas dhibicda, ilko jey.
way kin qore ma ana biraha dhibcada koowaad lama dhibcada labaad meelaha xaaja aan xaajamaad hallow horseed halo raadiyo warsan horseed in diyaar garooba su-aali lamaad oo taariikha weli bandhiyaasa satan sheeg sanadii la dhisi warshada dharka ee balcad sheeg sanadii la dhisi warshada dharka ee balcad sheeg sanadkii la dhisi warshada dharka ee balcad jawaabta siin ku rajaan insha allah hallo horseed halo raadiyo warsan jawaabta jawaabtanay waa kun sagaal boqol lixdii dhibi kanagba marlamaas waa las jawaabtiye duniski deenameebanaadaansa kun sagaal boqol lixdii lixdi fursad kale sansiya kanag sidab kun sagaal boqol lixdii mado kale kanag sidab nonin wala marlamaas duuni kanaanamayba waa kun sagaal boqol lixdii lix mar shanaada fursad sansiya kun adkaysadaan sagaal boqol lixdii lix sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aashan oo ah su-aashii lixaad Ya.
ee tartanka islamarkaasna su-aashii labaad ee taariikh oo la weydiiyey xaafadda horseed b jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax aan ahayn yaa hallo daynunay jawaabta insha allah waa lasii jawaabtiye waliba yanageedu doontee kun sagaal boqol lixdii toban kanaga
sagaal boqol lixdan iyo todobadii fursadda inka dambe weydiyasansiya kanagsada sagaal boqol iyo iyo todobadii sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aashaan waa ahayd su-aashii taariikhda ahaa oo horey loo weydiiyey xaafadda horseedii soon hareer marti si ka faa'iidayseena u hortaalo xaafadda daynuna biig iyagana jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax aan ahayn haye xuseen jawaabta waa tahay xusniyo waa su-aali lamaad oo hayti su-aal taariikhi isla markaasna siban weeldhadan inay la weydiiyey tartamyaalka xaafadda horseed iyo ku jawaab waana si ka faa'iidaysi lan hordhigka walaalasha deegaanka daynuna b oo ayaanu ku faa'iidaysada waayaan su-aala sondhiyaasi sidatan shaad sanadkii la dhisay warshada dharka ee balcad su-aalaas jawaabtay may baha dhawaayana lamada xafadood balse jawaabna si eh, jawaab saxa mukubiina jawaabta saxda may baa xusniyo kun sagaal boqol lixdan iyo siyeedkii walow deegaanka daynuunaya oo ka sheegan kun sagaal boqol lixdan iyo todobadii ha dhawaayaan Eh, jawaabta saxda may baa kun sagaal boqol lixdan iyo siyeedkii
hallo daynunay
oo raadiyo su-aali koowaad oo suugaanga in diyaar garooba walibaan dhiyaasa satan sheeg magaaga abwaanka tiri gabaygun oo eradiis ku mid ayin da' qofkii noqdaa lagu ogaa inuu dardaarmaaye gabdhayahow duq baan ahay haddeer aan durdurayne waxaan idinka doonaaba waa daacad iyo xooge marlamaada kanaga suugaangu sheeg magaaga abwaanka tiri gabaygun oo eradiis ku mid ayin da' qofkii noqdaa lagu ogaa inuu dardaarmaaye gabdhayahow duq baan ahay haddeer aan durdurinayne waxaan idinka doonaaba waa daacad iyo xooge mar saddexaada kanaga sheeg magaaga abwaanka tari gabaygun eridiis ku midayin da' qofkii noqdaa lagu ogaa inuu dardaarmaaye gabdhayahow duq baan ahay haddeer aan durdurinayne waxaan idinka doonaaba waa daacad iyo xooga jawaabasin ku hallo daynunay
oo raadiyo warsan jawaabta
insha allah su-aalatay jawaabtiye iyo waliba yanageeda doonte abwaan cali mire awaale kanagab
abwaan cali mire awaale sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aashaan waa ahayd su-aashii toddobaad ee tartanka isla markaasna ah su-aashii koowaad ee suugaan ah oo la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynunay b jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah laba dhibcood
waa tahay daynuunay dabacda kuwada wayba siinka dhiibay langsan kordaasan maan ankoran waan isla kordaan un dhan isla kasaan waybu ahaa doctor abukar shee ibrahim doctor haashimi bukaanbele ka weydiisadaa meelaha dhibcod dhibcada kale dhaawaca madi aad bukaan lagu dhiibasanyaa meela soo bacda buka bukan talkajee horeg faisaas dhibcooyinka dhaawaca madi laakiin un bukutoya dab dhibcooyinka dhaawaca he ma ma ma dhibooyinka dhaawa meh haye dhaawame dhaanka ma saalo dhibooyinka dhaawamba may may dhaanka ma saalaas dhibcada kaad way buu ahaa baalis dhinishay leedha ka efson ma aan dahabshiir korciyaa saaray dahabshiir dahabshiiraan dhawi ogtaada doctor doctor xashim bukaanbile dabeela dareerta ama dabeela gaadhe ma magaala korta olus dheedheeraa ka hayta dheedheeraa ku haysa jaacol meelsheeg jaacelow dhibcooyinka dhibcooyinka dhibcooyinka dhibcooyinka
ah dhibcooyinka dhiibiya wadhiibi dhibooyinka wadhiibi hallo horseed halo raadiyo warsan waayahay in diyaar garooba su-aali lamaad oo suugaan ee walibaan dhiyaase sadatan sheeg abwaanka tiri gabaygun oo eradiis ku mid ayin ma aarsado il iyo aaf ninkay iimi kaga taale aroos uma galbado niman wadnaha aarmi jiifaaye geelaba kolkuu oomo wuu olol badnaade marlamaada kanaga ay tiri gabaygun hadareere oo eridiis ku mid ayin ma aarsado il iyo aaf ninkay iimi kaga taale aroos uma galbado niman wadnaha aarmi jiifaaye geelaba kolkuu oomo wuu olol badnaadaaye mar saddexaada kanaga sheeg magaaga abwaanka tiri gabaygu erid isku mid ayihin ma aarsado il iyo aaf ninkay iimi kaga taalle aroos uma galbado nimow wadnaha aarmi jiifaaye geelba kolkuu oomo wuu olol badnaadaaye jawaabta sinkura jeen insha allah hallow orset haloo raadiyo wartana jawaabta jawaabtumay buwaraage ugaad ka nagab barlamaadka waa la jawaabtay dimuskibenimay banagdaase raage ugaad fursadda inka damboyti iyo sanadkii ka raage nagab ugaad waayahay saxii qalad guddiga
waa tahay su-aashaan waa su-aalkii labaad ee taariikh ah oo lawe- ee Suugaan.
suugaan ah oo la weydiiyey xaafadda horseed b jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah laabo laba dhibcood hey horseed walaayada hundurmo niilataban lahayd aragaase أنا مكعرق هاي بقى أنا فضاي بقى أنا بنتو jaab walba baay Adiga maxaa- waaala hundurmo niilataban lahayd laakiin aynana geednay aynana geednay una neebsagna neebsanaantii haddana ay hundurmo ninka daragnay handoo furo haddaba safaydin isku fiiriyey jaab kale ma quusa moodi ku noosan hadda aan eelan gordaay isina ku noostan ana wa ira reebay raagu ugaas laakiin yaraantaan ba iskolna ninka dhakaay isina gordaasan su-aalo kala siiyin dambooyona owlaadnimadiin baa kakada dheerisan aaluraya dhinagas iyo alsalaame iyo dhinagas kakada dheerisan isinba isinba iskada dheerisaasan Su-aal- gordaasan maba ku noogasaan ba isin Su-aal- aniba siin og lamadan dhibcood ani iska hadliye su-aal sugan ee la koorsadadin burkan jawaab lamadan dhibcood ani iska hadli iska cali ha ah jaab kale waa si maya maya lamadan ani iska hadliye waayahay su-aal sugan ee la koorsadee warsoy makomarmaiyey makomarmaiyey mugdigii hamiinkii musbaadii siley ataan suugan rumankii tiri sheeg daashu ma heediba makomaarmow iyo haarsdeb ertebda meeldheerna ku warfaadakubaaerahan makomaarmow Yaaga ogaas bakantay ama inkas waa itiaba helmadangahe makomaarmow laab laab laabaa ka jirsadin jaab kale aan baxaas adin daasha tiri hallow dainune dainune in diyaar garooba su-aali koowaad oo fiisigis e walibaan dhiyaasa satan langyameba ususurumay lama buurood oo barbaroole ee dhattiyo mebana usiriday ama gemey xabad meba dheegay lama jabaq noqod oo iska higta sadde ilbiriqsi ku dib iyo shan ilbiriqsi ku dib haddaba sheeg fogaanta an dhexayta lamada buurood haddii xawaaraga jabaqda us-eyi saddex boqol iyo soddon mitir bir second mar lamaada ka fisigis aw daynuna le walibaan dhiyaasa satan langyameba ususurmay lama buurood oo barbaroole ee dhatiyo meba use riday habad meba use dheegay lama jabaq noqod oo iska higta sadde ilbiriqsi ku dib iyo shan ilbiriqsi ku dib fogaanta an dhexayta lamada buurood haddii xawaaraga jabaqda u sa'eyo saddex boqol iyo soddon mitir bir second mar saddexaada kanaga fiisigisu langyameba use surmay lama buurood oo barbaroole ee dhatiyo meba use riday xabad meba use dheegay lama jabaq noqod oo iska higta sadde ilbiriqsi ku dib iyo shan ilbiriqsi ku dib haddaba sheeg fogaanta an dhexayta lamada buurood haddii xawaaraga jabaqdu is ay saddex boqol iyo soddon mitir bir second jawaabtaas aan ku rajeen insha allah Hello, orset daynunay hello daynunay haloo raadiyo warsan jawaabta
insha allah su-aalasii jawaabtii iyo weliba yanageeda doontee kun saddex boqol iyo labaatan mitr ka nagaba
waa kun saddex boqol iyo labaatan mitr sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aashaan oo ahayd su-aashii sagaalaad ee tartanka islamarkaasna ah su-aashii koowaad ee fiisigis ee la weydiiyey tartamayaasha daynune b jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah laba dhibcood
أما دمار daynunay لما دبعد دبعد كود وين بسين كدي بي لان سن كسا سن ما لان كسا انا لا كسا انا لا كسا دد كدون ان ور كسا انا لين دي بي danan goradan leemin dhiibay turtaan ما يا وي كورد اني كورد ماي ادي كورد اني باد اني باد دد كدون كورد اني باد كدون كورد كي هتو كو اني كورد كي شله كو اني كورد كي هورتي روغ اني كورد ولا دو اني شل كورد لكن ابو كورد واسه gorade وياي لبعض الكواد والبانديري شريف شوف كتب شوف ماني mugorada يلا على ما قرر هسه شرعي لك وجه اسكو ضعف madaran ku dhamaatay in shaa دراما ما يوداي Haye.
اجاكل من الشيء هذا وقاعد انت سكن انت لانه جاكل انسان قول قول مري قف قول قول قول شو اي كثير اللي ورا مناس مناس ديس نور ديس انت كتالس waan gobgobo ka dhawaay war amane manaaska afur
dhamaystay waaye tanka wad bas dhiye meeli aan horta bijay jire adana ka makin durboobahay ya makin durboobaha ha way buha ee budaykay ee wal bafare warisi ihir anin moreero kas madilka isu madil isu bijaa kona moreero wan ha alaga ka lowa ibada koowaad ibada labaad way bas dhibay arwa arlaadi taylor hallo horseed halo radio waxsan andiyaar garooba su-aali lamaad ofiisigiisa weliban dhiyaasa satan langyameba ususurmay lama buuro dhatiyo oo shal e buurta xa ama x iyo buurta ya ama y isla markaasna fogaantaan dhexayta buurta xa ama x iyo lanka mayb waa soddon iyo sentimeter mayba usa weeriyey firanba mayba usa dheegay lama jabaq noqod oo iska higta tan koowaad mayba usa dheegay zero pointy two ilbriqsi kudib tan lamaadna mayba usa dheegay zero pointy eight ilbriqsi kudib raadi xawaariga jabaqda iyo weliba fogaantaan dhexayta buurtiya iyo lanka marlamaada kanaga fiisigus weliba laha horseed welibaan dhiyaasa satan lanya mayba usa surmay lama buurod dhatiyo oo shale buurta x iyo buurta y isla markaasna fogaantaan dhexayta buurta x iyo lanka mayb waa saddex soddon iyo sentimeter mayba usa weeriyey firanba mayba usa dheegay lama jabaq noqod oo iskiigta tan koowaad mayba usa dheegay zero pointy two ilbriqsi kudib tan lamaadna mayba usa dheegay zero pointy eight ilbriqsi kudib raadi xawaariga jabaqda iyo fogaanta an dhexayta buurta eh, ya iyo weliba lanka mar saddexaada kanage su-aale waa tis mar saddexaada kanage lankameba usa surmay lama buurood dhatiyo oo shal e buurta x iyo weliba buurtiya isla markaasina fogaantaan dhexayta buurta x iyo lankameb waa soddon iyo seddex meter meba usa weeriyey firanba maba usa dheegay lama jabaq noqod oo iska higta tan koowaad meba usa dheegay ebir dhabiisan lama ilbirafsi kudib tan labaadna meba usa dheegay ebir dhabiisansiyeed ilbirasi kudib raadi xawaaraga jabaqda iyo weliba fogaanteen dhexayta buurtiya iyo lanka jawaabta seen ku rajeen insha allah orset halo radio warsan jawaabta
bilaawna oo tartamayaasha xaafada horteed visualas jawaabtiya mayba nagadaase velocity walib waa saddex boqol iyo soddon mitr per second distancegana walib waa boqol soddon ilaa ma mitr kanag marlaba suaalas jawaabteediinu sidayna mayba nagadaase velocity walib waa saddex boqol iyo soddon mitr per second Ah, af dis- Soom- af dis- soomaalina ka sheeg dis-
af soomaalina ka sheeg kanag waan
suaalaad jawaabteediinu isku dayna qayb waa saddex boqol iyo soddon mitir bir secondu fogaantan dhexaysona walib waa saddex boqol boqol soddon iyo laba mitir
markale kanagsay
marna maanta haddii unu kidnaagna walib waa saddex boqol iyo soddon mitir bir second fogaantan dhexaysona walib waa boqol soddon iyo laba mitir marka saddex boqol iyo soddon mitir ber secondka mayo xawaara xawaara xawaaraha xawaarase eew fursadda ku faa'iidaysa jawaabta si sax ee in sheeg
jawaabta haddii aan si saxayshayn walibwa xawaaraha oo mayneeray islanka bayka socod walibwa saddex boqol soddon mitr ber second fogaanshaan dhaxaysana walibwa boqol oo baylam xawaaradaas ada sheegahay tama ey saddex boqol xawaaraha iyo sod firinbaha xawaaraha firinbahu
sax iyo qalad jabaqdo jabaqdo kanag markel
xawaaraha jabaqdo walibwa saddex boqol soddon mitr ber second fogaanshaan dhaxaysana walibwa boqol soddon ama mitr sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aashan oo ahayd su-aashii tobanaad ee tartanka islamarkaasna ah su-aashii labaad ee fisikis ee la weydiiyey xaafadda horseed b jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah bravo laba dhibcood su-aalan weerka nooga gudaayo adina jawaabtani sahreeridi jabaqdo inteew buurto tahayti farambaga keew xawaaraga inteew waaba kii sheegahay bamaynin godgodee ilaa marka aad unaku siibto oo una haas baabaarna maynin gelida hosna gudaayo karafaa mahini dabcan ideehi Isbitaalka labadan je- dhibcood eeda lahan karafaadi laakiin dadaalan eedidaan dadaalan Isbitaalka je- isbitaal ma jeebla ma tacbaan bua ma dhaawac bua waa dhaawac ma eh dhaawac ma eh aan eediyadaan ka feelayeyna wal oo weliba eh, nadiif ee roorahayaan haye dhaawac kamid aa looy jaakol ogoho hoos munaasaseeda adiga aan hagaasayta hal haba jaako isinka dhiibi horta manaasaa ka dhiibi hal haba jaako isinka dhiibi halla kalena mayba siinka dhiibay afhayeenka hadda taleefonka ka hadalaya ee jawaabo dhiibahay horseed xaafadda horseed tartamayaasha afhayeenka hadda taleefonka ka hadalahay iyo halka kalena siinka dhiiba afhayeene hadda banka bishaaray saaxiibada halkaas intii adan hayta guul horseed
dhextaal kubcadda ha nagadaan waayahay warsaan oldarata akhyaaray barnaamijkii tarta aqoonaadkii u garab walaala taabageliyahaayeen iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadirna angmahad nagaana haloo daynunay daynunay dhaga fura su-aal oo weliba hasiinka dareerte hoo ilaahay raalla ka nagadoba nagadaasa aqoon guud welibana andhiyaasa satan eyga ama sintalule eyga ama sentilule markale kanage eyga ama sente ama dubka lule saynta ama dub sentilule eyga ama sentilule jawaabtasin kula jeen insha allah hallo daynunay hello radio warta jawaabta insha allah su-aalasi jawaabtiya iyo waliba yanageedu daa doonta ha iyagi waliba santulule raashinka lasheen
kanag
iyagi waliba santululay markii raashinka lasheen markale kanag iyagi waliba santu lulay mase ruuxay markii raashinka lasheen
sax iyo qalad guddiga
waa tahay su-aashan oo ahayd su-aashii kow iyo tobanaad ee la- islamarkaasna ah su-aal aqoon guud oo la weydiiyey xaafadda daynunay daynunay su-aashaas jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax aan ahayn
waayahay dhex taala geliyana kubacdaas ka nagadaan warniyow hallo warseeb halo radio warsan jawaabta
su-aalaad jawaabtee mayd waa markiis roora fadow kanag
eyga mayda seentolnolay markiis roora sax fadow iyo qalad guddiga waa tahay su-aashan oo ahayd su-aal aqoon guud islamarkaasna la weydiiyey xa- deegaanka daynunay soo hareer martay si ka faa'iidaysana u hortaala xaafadda tartamayaasha horseed b iyagana jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax aan ahayn mar haddii ka suwaayeen guddiga
waa tahay xusniyow naftay caajis iyo ka- Ah, jaha kole iyo daaradee taawaya ha jaha kole iyo daaradiidaa Barra headina manaas lek dir headina.
marahow ilaahay ilaa hataba ayan koy timaa faa'iidaday waa tahay iyadaa mahadsantiin waa su-aali koowaad oo haytay aqoon guud nasiib aan lahayn tartameelka deegaanka daweynunay oo ku jawaab waana si ka faa'iidaysi lan hordhika walaalasho horseed yaan ku faa'iidaysada waana su-aalo sondhiyaasi sidataan iika ama senti lule iika ama saanto lule ama dubka lule waa markii isa faraxsan yahay ee waliska farax markii isa dareema kaliya hun gurigayo ka sheegan lemeed eega kabtanka hogaamiyo markii isa habaal surma isa fahmo wal isa ka faraxo in lan sheega markaasa saanto lule laakiin ma raashinka kaliya
hallo orset hallo radio warsan horseed in diyaar garooba su-aali lamaad oo aqoon guud ee waliba lata satan bisada mukulaala ama nyaawta sideed in kasaasa ama dubka ama seynta lulaasa mukulaala nyaawta sideed in kasaasa ama seynta ama dubka lulaasa nyaawta mukulaala bisada ama seynta ama dubka lulaasa jawaabta siin ku rajaan insha allah hallo horseed hallo radio warsan jawaabta bismillaah unaoe tartamayaasha xaafada horseed bi su-aalinino warsadi jawaabtiya dioniski deyni mayba nagadaase
haye haye maynagadaas he walaalayaalo jawaabta maynagadaas kalsoonobad su-aalas jawaabtiya diinin marlamaan iski deyni mayba waa markiye kalsoonisbad madokale kanagsadab markiye faraxsantiyo markiye kalsoonisbad marko kale kanagsadab marko kale hadiinu kanaagna mayba waa markiye faraxsantiyo kalsoonisbad mar kale fursansiya kanagsada ninoojiday marko kale unu kanaagna waliba waa markiye faraxsanto kalsooniska qabto waana daalanto janiska inka dambooya sinsi Ila bariyayna soo qadaa.
ñaawto mayba mayna erayin sheeg dukulu laata markiye faraxsanto kalsooniska qabto waana daalanto sax iyo qalad guddiga
waa tahay su-aashaan oo ahayd su-aashii labiyi tobanaad ee tartanka islamarkaasna ah su-aashii labaad ee aqoon guud ee la weydiiyey xaafadda horseed jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax aan ahayn hallo dainunay jawaabta insha allah lasii jawaabti waliba nagadaasa nyaawt waliba dibku lulaate markiya geesanka jar
kanagaba su-aalasi jawaabti waliba nagadaasa nyaawt waliba dibku lulaate markiya geesanka jarta macnaha shucuurtiya sidee marka madageetanka jarta marti geesanka jarta yani yani geesan manaha meeg waa diyaarsanto wala qabad faad mas wala suweel faad maso walbiya wanaas markiya geesan jarta markiya diyaarsanto dibku lulaate nyaawt macnaha dareen haanse eta markaas ye been ahaan markaasiti hanaagsanto hanaagsanto markaas marfanta
fursada inka dambooytee sinsiya faa'iidaysi lahayta kanaga su-aalada jawaabta waliba nagadaasa nyaawta waliba dibkululaasa markay geesan waan iyo hanaagsanto mase dharfanta sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aashaan oo ahayd su-aal aqoon guud ee ah su-aashii labiyi tobanaad ee tartanka islamarkaasna horey loo weydiiyey xaafadda tartamayaasha horseed b soo hareer martay hadda si ka faa'iidaysi u hortaalo tartamayaasha deegaanka daynuune b jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah laba hal dhibcood
adhibaad daynunay jaca kolibay jaceelow adiyaha gondite waa jeeda koo dhumaas oge wallaahi jeeda koo dhumaas jaca kolba ma kurti weydi Sanyaw iyo ba- dameer iyo walis weydiya iyo ee walis weydiya. Su'aalahaas niyow.
Fiiri, fiiri hadda fiiri.
Usnada nyaw ama dhirfin iyo dubkulula iyo.
Su'aalaha Ee ama koorsada.
noogi nyaw oo disun dubkulula may leedahay walaas.
Marka su'aalo su'aalo Wixii kordhina.
meel oo wada fadheeday oo ee, tartan lagu qaaday bua. Nyaw ii may leedahay.
Fiiri ad ad fiiri su'aal.
Walba weyn mana weydiidaan un haa oo kale ma- ma- ma kasaano.
Mar adoon su'aal ku weydsaday.
Mayo su'aalada.
Jiir Abdulmahadri iyo Mike Sheikh jiir ka dhex.
Jiir jiir leeyo.
Dheer.
Jiir may bua may maayo doolina maxaa tiriyo.
Ma doole maxaa tiri muqaar ana jiir akaare. Jiir dhex.
Jiir Mahadri ka dhex.
dooli.
Mine ka dhex maya. Doole mu qorsan ana jiir akbar si sal Eh, alayhi.
May dooli iyo war jiir ismu may ma- jiir ismu jiir ismu doole ma. Ka dhiri su'aalo waba aan gudbiyaa.
haye dhibcooyinka Aha dhibcooyinka.
Adeena shaakada husn la yiwada jiir.
dhibcadaas kuwiintahan hore allahu akbar shuruurmee garboda shiidi awmadow lidhaabosha la galayaa jeelka insha fariisnya iyo tiri noortaaraade Mela ku gumayse.
ayaa Mela ku gumayse.
meelas oo kale haqbati kasteeda Ah.
lidhaabo shinagaliya shuluulime garbooda shiidi awmado yaarti markuu heestas aad mahadirin makasaaso koobiinta cayaarata Laakiin.
yaa dhumistay Ah.
ama amanteed guinati Halla dhibcine.
waayahay halkale baad may balanjiyey may balanjiyey may balanjiyey may balanjiyey may balanjiyey wilaakey calibugey oo la waaysanya baryaamo meel usan galay bal la waaysanya suusa beriyey tulan araga calibugey injey dhibcadaas doynunay waan hatijay hallo daynunay oo radio war su-aali su-aali koowaad hallo daynunay oo radio wartan su-aali koowaad oo xisaabe dhiga furo wali bandhiyaasa satan meega tibxood yaka koobanyi susun tireed kun hadareer lama afar li haddii tibixda anka dambooyta eta afartum iyo li mar lamaada kanagati tum isadexaa tartanka oo ku dhini kalanti koowaad oo xisaab ow daynuna le meega tibxood yaka koobanyi susantireed kun hadareer lama afar li haddii tibixda anka dambooytiya eta afartum iyo li meega tibxood yaka koobanyi susantireed kun hadareer lama afar li haddii tibixda anka dambooyta eta afartum iyo li jawaabtasin ku rajeen hallo daynunay oo radio wartan jawaabta insha allah su-aala sii jawaabtiye weliba yanagadaase labaatan iyo saddex sibcood kanag waa labaatan iyo saddex sibcood markale kanaga labaatan iyo saddex sibcood
madinka damboyti kanaga labaatan iyo saddex sibcood sax iyo qalaad guddiga
waa tahay su-aashaana waa ahay su-aashii saddex iyo tobanaad ee tartanka isla markaasna su-aashii koowaad oo xisaab oo la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay b jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah laba dhibcood ama dhibaad doynunay maasha allah dhebo maasha allah dhebo maasha allah dhebo bes madaas man moqow jaakole aalati oo makutin hoydi ha akinkanagay jiir af maa af mahadrib ka sheeg haye haye war waa jiirtee yaka eraayan haye somaliland iyo maxaa tiri wabiinka ah haye
unuuna ma eraane maay maay haddii unaneena reewngena jiir
salku afaday su-aal sheegtay lama dhibooda la tax lanko Waayay!
libe lanko libe isuna maxaa tiriga dhalleeri libe leebanaarifa
gayli leemiya gayli libe ah libe leebka kiifo maxaa tiriga kijay horta kan hoba ma- maanta hobalka qayli maadrin isma jire Ya.
waa afuufa marne ah lama dhibood lamaada dhibood oo kayn dhiiba kasaase waa afuufa subwa ha ama kaqayliya usuba ka qayli hadib usa qayli hadib usa hadana adan arka maadrin laba ka dhibcood baan idin dhiibay ama kere waa afuufa ah waa afuufa magal huday waayay guul daynunay hallo Jairo, kusam tara.
horseed hallo horseed hallo radio wartan horseedin diyaar garooba su-aale tumi afaraad ee tartanka owka waana tiinka damboyti oo xisaab ee wali bandhiyaasa satan waab ama saab si adan kasaasa iyo ka haraysan doore iyo bakayla madaga madila ku hisaaba todobaatun maduu madiluga laku tiriyona labaa lama boqol iyo labaatan lugaado haddaba sheeg meegaye doore e meegaye bakayle eh mar kale kanage waab ama saab si aad ankasaasa iyo mayba ka haraysana ama ka oodana doore iyo bakayle madaga madila ku hisaaba mayba nagadaayana todobaatun mada madiluga laku tiriyona lama boqol iyo labaatan lugaadu haddaba sheeg meegaye doore e meegana bakayle eh mar saddexaada kanaga horseed dhiga furati inka damboyti tartanka uu ku xisaabo waab ama saab iyo miba ka haraysana doore iyo bakayla madaga madiada ku tirido toddobaatan madow madi lugaada ku xisaabtana lama boqol iyo labaatan lugaado haddaba sheeg meegaya doore ee meegayana bakayle jawaabtasin ku rajaan hallo horseed anoo raadiyo warsan jawaabta inti koogan horta su-aalaan galna wali jartee meelo tartanka ku socda walyar cadaalad daro kabadahayna sikastosninka la hadalni waana nooqan iyo waa isin- jawaabta sheega taas nin damboyta jawaabta sheega jawaab ma badbiyaano bono eeda eeda ama isintiin hallo daynunay hallo daynunay daynunay jawaabta jawaabta waliba inagasa insha allah biidn illahi alkariim
ee, ay kubiyay khadka horseed fadlan anshaxumada ka dhaqmaa khadka kubi khadka yar kubi ee, ha geli daynunay fadlan ee, dhextaalku bacdaas kana gadaana Ee, eed ee, waliba eedan ku ku cudur daardaane oo ku raali gareena dhegeystayaalka aflagaadada ee, iyo suubiyan xaafadda ee, horseed ee, ku raali gareena dhegeystayaalka saas oo kale tiimka stuudiyaha kusugan ee guddigaana ku raali garayaana ee, oo ilaa raali kanagada Ee, hallo daynunay jawaabta insha allah suaalatay jawaabtay iyo waliba yanagada doontee afartun bakeyle iyo soddon door kanag afartun bakeyle iyo soddon door sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aashii ugu dambeysay ee tartanka islamarkaasna su-aashii labaad ee xisaab ah oo la weydiiyey xaafadda horseed si anshaxumaha tartanka loogu saaray oo haatan si faa'iidaysi u hortaala tartamayaasha daynuune b jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah hal dhibcood علمون دينونا جاي رواتي انك دم damboyti totoobmo ilaa ree tan tan damboyta on kuleel koodno ilaa ree kaan damboy on kuleel walaa dhun walaa damboyan aan kuleel jaakolo babbahi jidka ka dhumi adiina jidka ay koo dhumeen huudhiya kiin sheegi jaakolo jahada koo dhumaase kari jacaylo meel fadhoa kari ada jaakolo weligaa saaxiibka ahay jinne iyo ji- iyo jacaylo iyo jaakolo hariira ka dhaxooy waana jiinka wadaaga noqoyarba nanko wing oo awqee beeta ma inku hogday an wuxuu markii sheegay way baalanka alkuwiinay babahi i barroori i bamme kuta moodi jacaylo unu yaraacta han roog la Meela fududaada bacdin sinkaay way kare hadda baan wax siyaasay madan fududaaday oroyse madan dhulka oo itumaasay may beriito dharakin tole shibdhe way unug bay dhaaflay irti oo tabtilay makooti bir dharakin tole shibdhe iskoolka waa diraalka ayo jeeye haye iskoolka waa diraalka iskoolka waa diraalka Lakiin geliye in galaase.
dhar iidan lakin gade Waaya.
iskoolka waa diraalka jeeye farna wakinka dare ma farma fadow wakin fusacay ma fadow سوق ولا Suuq برناس ay leeyihiin.
ولا برناس روج Waana dhibcooyinka.
وهي علمود وكم دمبيس تان اني اوغ بركن كوال داويدي دينك دمبو جواي دونولاي قول waayahay eeda umahadsantaa abwaan tarash ee, maxamed natiijada dhextaal ku bacda natiijada ka dhawaaqda
acinkayno babadoohay waayan bogey bandiiradaynoo biligle baahidii ah noobatay iyo bilaayodii acinkayno babadoohay waayan bogey bandiiradaynoo biligle baahidii ah noobatay iyo bilaayodii below ii tuug bilaash aamiyaalkii
waayahay akhyaara idaacadda warsan magaalada baydhabo nala darata muujada famka c t c dabisi laba magahartis natiijada ka dhawaaqa doona guddiga muqdishuure ku bacda shuruucda barnaamijkan degsan waliba waa ee xaafadii aflagaada suubada oo weliba si live eh ogeyn inti khadkanka jaran anshaxumo iyo akhlaaq daro noocaasa suubada sharciga ku deganay oo ah intii guutaan ku fiirsashada ee ku qayb naqdowka tartamyada kale haddii ilaahayna deersi oo miragana sama ku qayb qaadowsha iyo antii haddii aflagaada ka kahan ee guutaan wali dhibcooyin ee meelo la ku jiraw saas dartiya guddiga muddo shuuray wali baanbatay intii nidaamkii iyo sharciga degsan ay ka dhaqmaan ee natiijooyinkii ama dhammaan dhibcooyinkii xaafadda horseed b gebi ahaan aflagaadadii ka kati dartiye meela ku bahan natiijada waliba cusaan anti maxamed ka dhawaaqa ee kubacad barnaamijka gabagabaysan
bismillaah
tartankii lamaad oo uu ku gudaantiyey dhiyi meybaa tartamaan xaafadoo shale horseed b iyo deegaanka daynuunay b xaafad kastana si xaq ahayti meybaa la warsadayay todoba su-aal iyo xaqinlati walaayo faa'iide lukoyte hoobaana ka mari tartamayaalka xaafadda horseed tartanka ma waa qiibii hor caadi ahay laakiin natiijada le maxamed Aye. saas dartee xaf- ee, deegaanka daynuunay meybaa lukoyana tumay afar dhibcood meel horseed iyo kolokoyte eber kana markala tartamyaalka deegaanka daynuunay meybaa lukoyana tumay afar dhibcood tartamyaalka xaafadda horseed meybaa lukoyte eber waayahay akhyaaree guutaan barnaamij karta aqoonaadka antaha gebagabeen iyo jadwalka idaacadeed hamiin dame cabdulaahi
waayahay xusni iyada mahadsantaha hamiin dambe mayba tartan xiisle ku rajeeyane oo weliba sama finalka weli una ku guda jirna daynunay e iyo weliba bergaale e daynunay b o uu ka markaasa tartanka guulkulahooyiti maybaye guud ahaanba iska xaadiriiday finalka tartan aqooneedka ramadaanka ee raadiyaha warsan maadaama lama daynunay e iyo b antartamaasi daynunay e iyo b ba andareerti waan haambati uu kumiba gudubtay finalkana aan gudubtay daynunay b hamiin damba daynunay e iyo weliba berdaale e isdiyaariyan insha allah ama finalka dhiibis lamaad iyo tartami doonaan berdaale e iyo daynunay e isdiyaariyan guud ahaanba tartankii intaa gabagabaayana barnaamijka tartan aqooneedka wayba siina dariirsiyaayay anoo jaciilow e iyo weliba maxudin xusni maybanu lagiibgaadaayeen xuseen cali nuur cadaani maxamed salaad iyo maxamed deeb abwaanada maybaan mahadnagaya muxsin qaasi muqaalib jaakole iyo maxamuud xaaji maxamed tarash farsamo yaqaan maxamuud gaabshaang mahadnagaana bilaal hidaal sheekh shucaabe oo dhinaga baro bulshada dhugunsayaalka kuladareysiyaay barnaamijkiisa oo maqal iyo qoraal eena ang mahadnagaana maxamed cabdiraxmaan cabdulle malele oo dhinaga kaamiradana ang mahadnagaana su-aalo diyaarintii maybaan ku mahadnagaana iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir su-aalo dhextaalka ee dhegeystayaashana maybaan ku mahadnagaana kawaadir waa ururka deegaan ee deedo antuuna barnaamijkan barnaamij lama darheed unka kulma doongnaa nabadgelyo ramadaan mubaarak